أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى laqad ra'aa min aayaati rabbihi اlkubraa waxaynu soo bilownay suuratu wannejmi qaala allahu tacaalaa wannejmi xidigihii ayaan ku dhaartay ururta ahaa ama si xidigaho o dhan ba idaa hawaa marka uu ay dhacaan ama aakhira ay daataan ama adduunyada ay dhacayaan waxaan ugu dhaartay ma dalla ma lunsana saaxibukum saaxiibkiin ma lumin oo cilmi dara ma hayso wamaa qawaa mana baadiyoobin oo camalkiisana qawaayo iyo dalaal kuma jiro midna xagga camalka midna xagga ictiqaadki midna ayay u noqonaysaa wamaa yandiqu kuma hadlo can ilhawaa hawe xaggeed kama hadlo yacni lama odhan wamaa yandiqu bilhawa lakiin can baa la yidhi markaa macnuhu wuxuu u dhacayaa wamaa yasturu kama soo fulo can ilhawaa hawo kama soo fulo naftiis waxay jeceshahay in huwa ay maa huwa ma ahaanin qur-aankii ma ahaanin ilaa waxyun waxyi mooyaane waxyigaasoo yuuxaa loo waxyoonayo callamahu waxaa baray qur-aanka waxaa baray shadiidu lquwaa mid xooggiisu uu adag yahay mid xoog badan baa baray kaa xooga badanoo duu miratin qurux u saaxiiba iyo jamaal ilaahay ku abuuray fastawaa wuu ekaaday wa huwa isaga oo bil ufuqi jihadii ku sugan alaclaa ee sarraysay xagga qorax ka soo bax xagga qorax ka soo baxna waxaa loogu magacaabay alaclaa wixii maalinka maanta ka soo baxaya ayaa kor u soo baxa oo xidigaha iyo dayaxa iyo qoraxda iyo kor bay u baxaan marka ay dee ay halkaa ka soo baxaan jihada uma danaa waa soo dhowaaday malagaasi waa soo dhowaaday fatadallaa wayse soo laadlaadiyey fa kaana waxau ahaaday qaaba qowsayni laba qaaso qadarkood ayuu ahaaday ow adnaa ama waa ka dhow yahayba aada iyo aad buu usoo dhowaaday fa awxaa wuxuu waxyooday markaa addoonka ilaahay ee la yidhaahdo maalinka jibriil ilaa cabdihi addoonkii ilaahay ee moxamed ahaa wuxuu u waxyooday maa wixii buu waxyooday awxaa uu waxyooday waxaad odhan karta oo kale damiirka waxaad u celin kartaa rabbi tabaaraka wa tacaala fa awxaa wuxuu waxyooday allahu alle ilaa cabdihi addoonkiisii moxamed ahaa wuxuu u waxyooday maa awxaa wixii u waxyooday oo biwaasitati jibriil jibriil baanu usoo mariyey maa awxaa wixii alla waxyooday awxa allaahu ilaa cabdihi moxamed bni cabdillaah sala allahu alayh waalih wasalam maa awxaa wixii u waxyooday oo biwaasitati jibriil jibriil buu usoo mariyey oo usoo gudbiyey maa kadaba alfu'aadu ma beenin maa kadaba ma beenin alfu-aadu qalbigii nebiga calayhi salaatu wasalaam muusan beenin maa ra'aa wixii uu arkay nebigu ee indhihiisa ku arkay qalbigiisuna kuma beenin maa kadaba ma beenin alfu-aadu qalbigii nebiga calayhi salaatu wasalaam maa ra'aa wixii uu arkay kuma beenin ee afatumaaruunahu ma kula murmaysaan oo ma kula doodaysaan calaa maa yaraa waxa uu arkayo waxa uu arkay ee sidaa ma garanaysaa indhaha u saaray miyaad doonaysaan inaad kula murantaan oo tidhahdaan waxba maad arag waxna laguma soo waxyoon nagadaa beenta inaad sidaa tidhahdaan maad doonaysaan taasi waa mid aan dhici karayn taasi waa mid aan dhici karayn marka eeg haddaa maa kadaba ma beenin alfu-aadu caqliga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo qalbigiisu qalbigiisu ma beenin maa ra'aa wixii uu arkay indhaha ku arkay marka kadabadana waxaynu u celinaynaa faacilka qalbiga ra'aadana waxaynu u celinaynaa basarka basarkii nebiga calayhi salatu slam iyo indhihiisu wixii ay arkeen iyo wixii qalbigiisu arkay waa wax iswaafaqsan yacni bini aadamka waxaa laga yaabaa inaad isbeeniso mararka qaarkood oo waxaad indhaha saarto taraatol waxaasi waxaa ma yihiin qalbigu kugu beeniyo yidhaahdo matala nin baad aragtay ninka kas waa hebel baa tidhi waxaad ba xasuusatay hebelkaad sheegaysaa inuu beer hore dhintay markaasaad odhanaysaa dee hebel maba noole maxaaad been taasi sax maaha marka ninkan inuu hebel yahay sax maaha waayo hebel maba noolaba wuu dhintayba ama hebelka aad mooday maba joogaba marka adaa isbeeniye ma aragta wixii aad indhaha saartay iyo wixii qalbiga aad ku haysatay baa isbeeniyey tani ma dhicin marka nebiga calayhi salaatu wasalaam oo maa maa kadaba ma beenin alfu-aadu qalbigii nebiga iyo caqligiisii ma beenin maa ra'aa ay maa ra'aa bibasarihi waxa uu indhihiisa ku arkay sidaasuu u arkay oo maalinkaa maanta ah u hubaa wixii oo sidaa u hubo afa tumaaruunahu afa tukadibuunahu ma beeninaysaan oo waxaasaa beeninaysaan fa tumaaruunahu markaasaa kula murmaysaan calaa maa yaraa waxa u arkayaa kula murmaysaan macnaha oad doonaysaan weliba inaad kaga idinku qaalib noqotaan oo tidhaahdaan waxba maad arag oo aad ku beenisaan oo idinkoo yacni doonaya muran iyo qajajaac ka horgeynaya isaguna yaqiintaa uu maalinkaa maanta aaminsan yahay marka sanadka nebigu calayhi salaatu salaam qur-aanka ku soo qaatay iyo waxyiga waa sidaas malakub jibriil baa u yimi oo suuradiisii leh malakub jibriilla waxaa lagu sifeeyey sifaadka aada arkayso oo waa shadiid ulquwa mid xoog badan oo wixii loo soo sheegay ee loo soo dhiibay nebiga u soo gaadhsiinaya si ammaano leh ma kala halmaamayo oo cidi kama wax kuma qaldi karto oo ma kala ilaawayo oo ma khiyaanaynayo waa shadiid ulquwa weeyaan rasuul amiina oo mudaaca oo makiin ah weeyaan kaasaa usoo sheegay duu miratin weeyaan suuradiisiibanoo ku arkayoo wuxuu arkay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo jihadaa bariga oo dhan ba awdayba min halkaa ilaa halkaa isagoo sadal ufuq oo lix boqol oo garab leh sidaas ayuu arkay waana u soo dhowaaday wayse soo laadlaadiyey nebigana al ilaahay waa sugay markaasuu markaa waxyi u sheegay intii kale bini aadamnimo ayuu ugu soo bini aadan ahaan buu ugu imanayay iyo marka kale laynoo sheegi doono afa tumaaruunahu malma ma la murmaysaan calaa maa yaraa waxa uu arkay miyaad doonaysaan inaa afa tukadibuunahu ma beeninaysaanoo fa tumaaruunahu ma la murmaysaan calaa maa yaraa wuxuu arkay walaqad ra'aahu naslatan uqraa la wallaahi qad xaqiiqo ahee ra'aa wuu arkay muxamedun sala allahu alayh waalih wasalam hu jibriil buu arkay mar naslatan soo degid buu arkay soo degiddaasoo uqraa kale yacni mar kaleeto oo aan markaa ahayn uu maka joogay ee uu maalinkaa maanta ah dhinaca bariga maka uu maaragtay ka muuqanayey ee uu soo dhowaaday mar aan ahayn buu suuraddiisi ilaahay ku abuuray malakul jibriil ku arka lawallaahi bilaahi laqad xaqiiqahe ra'aa wuu arkay huwa muxamedun baa arkay hu jibriil buu arkay naslatan naslada waa masrmara masrmara la yidhahdaa marka way taqaanaa ardadu waxa weeyaan waxaa laba macno faa'iideynayaado masterkii ficilkaa laga soo qaatay matalan nazla waxaa laga soo qaatay nazala ama masterkaa laga soo ishtaqaaqo nuzuul nuzuul nuzuulku waa soo degid marka masterkan hadda mara wuxuu faa'ideynaya laba macno oo macnihii masterka oo ahaa nuzuul soo degid inay jirto iyo soodegiddaas inay mar qudha dhacday wa maratun yani wa jalsat waxa weeye mara waa ficilka ma garanaysaa hal mar dhaca oo haddaad tidhaahdo jalsa fadhi mar dhacay weeyaan ama darba marka waxa weeyaan mar buu dhacayoo soo degid taasoo uqraa kale ayuu arkay mar kale ayuu arkay cinda sidrati lmuntahaa sidrati lmuntahaa geedkii lagu dhammaanayey geedkii lagu dhammaanayay agteeda ayuu ku arkay malku jibriil isagoo suuraddiisii haddana oo kale ah oo sidii u garba badan oo sidii la yaabu leh cinda sidrati lmuntaha ayuu ku arkay ra'aadaa ku tacluji ra'aa wuu arkay muxamedun baa arkay hu jibriil buu arkay cinda sidrati lmuntahaa geedkii lagu intihoon jiray lagu dhammaan jiray geedkaa agtiisa ayuu ku arkay waa gob geedkan gobka la yidhaahdo laakiin gob de waa uun wax gob u eg weeyaan ilaahay og yahay cajaa'ibteeda cindahaa waxaa ahaaday sidradaa agteeda waxaa ahaaday jannatu lma'waa jannadii loo hoyanayey ee mu'miniintu ay honayeen ayaa geedkaa ku agtaalla weeyaan id waqti ayuu arkay yaqsha sidrata geedka ay dabooleen yaqshaa uu daboolay asidrata geedka waxaa daboolay maa yaqshaa wixii daboolay baa daboolay waxaan cidiba sheegi karaynin ilaahayga abuuray mooyaane ayaa geedka daboolay maa zaaqa ma leexanin albasaru araggii nebiga calayhi salaatu wasalaam araggiisii ma leexan oo ma daymoonin ma milicsan yacni hareeraha ma milicsan wamaa daqaa mana tallaabin maa zaaqa ma ma leexanin ma iilan albasaru araggiisii ma iilan macnaha dhinacu ma leexan wamaa daqaa mana tallaabine si edeble ayuunbuu maaragtay intii loogu talagelay u eegayey laqad ra'aa wabillaahi laqad xaqiiqa ee ra'aa wuxuu arkay min aayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa ayuu arkay aayadihii alkubraa ee waaweynaa laqad ra'aa wuxuu arkay min aayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa iyo calaamadihii waaweynaa ee mucjisada ahaa ee wuxuu arkay alkubraa ee waaweynaa buu arkay marka waxay halkan nebiga calayhi salaatu wasalaam mar kalena malakul jibriil buu arkay markaasi waa markii nebiga calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyey alisraa walmicraaj ayay ahayd suuratu alisraa suuradda la magac baxday suuraddii israaga subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu linuriyahu min aayaatina alkubraa waa linuriyahu min aayaatina waa habeenkaa markaa nebiga calayhi salatu slam inta maka laga qaaday meeshan maaragtay la aado xijriga la yidhaahdo ee kacbada ka mid ah laakiin kacbada aanay ku dullisnayn ayaa la qabadsiiyey baytulmuqadas oo halkaa baraaqiibuu fulayoo halkaasaa maaragtay uu tegey halkaasuu ku tujiyey ambiyo dabeedna kor buu u baxay cirku u baxay halkaasuu malakub jibriil wuxuu kaga hadhay meesha la yidhaahdo sidratulmuntaha waa meel aan la dhaafin wixii xagga sare ka soo degayana ma soo dhaafaan wixii xaggan hoose ka korayna ma dhaafaan waa meel warka lagu kala wareego halkaa markii uu ka soo daadegay rabbi uu maalinka maanta nebiga calayhi isalaatu wasalaam wax ku soo siiyey waxyaabihii kusoo siiyeyna waxaa ka mid ahaa salaada shanta salaadood waxyaabaha uu kusoo siiyey waxaa ka mid ah aakhiru suurati lbaqara suuratu lbaqara xaggeeda dambe halkaa markii lagu soo siiyey ayuu soo noqday haddii uu kusoo daadegayna malkujiriil buu kusoo noqdayoo markaa dambe uu soo daadegay ee nebigu nasilada samaynaya ee soo daadegayana malaku jibriil bay meesha isku arkeen isagoo suuraddii malagnimo ee yaabka qabtay ku sugan marka waa taa la wallaahi qad xaqiiqe ra'aa waa arkay huwa maxamedun hu jibriil buu arkay naslatan soo daadegid buu arkay ukhraa oo kale isagaaba xagga sare kaga yimi jibriil calayhi salaam nebi maxamed baa ka sarreeyey oo wixii annagu halkan ma dhaafno malagu saasuu yidhi cinda sidrati lmuntaha geedkii lagu dhammaanayey agtiisa ayuuna ku arkay ee lagu intihoon jiray cindaha waxaa ku sugan agteeda waxaa ahaaday jannatulma'waa baa ahaatay jannadii loo hoyanayay muuminiintu ay degayeen id waqti ayuu ku arkay yaqshaa uu daboolay asidrata geedka waxa daboolay maa yaqshaa wixii daboolay yani markaad waxaana sifayn karayn ama ad sheegi karayn litahwiili wa tafkiimi baa la yidhahdaayo waxbaa dhacay waxa dhacay la yaab leh baad odhanaysa marka maba sheegaysa wax la sheegi kara maaha weeyaan marka id yaqsha sidrata geedkii u daboolay maa yaqsha axaadiis waxay sheegaysaa yani malaa'ig ayaa sida maaragtay tukayaasha saa uga raaracda oo iyo yani wax la yaab leh wax la yaab lah rafrafyo iyo wax sida go-yaasha sariiraha la saaro oo kale iyo oo dee cajaa'ibah iyo waxyaaba gogol u eeg iyo waxyaabaha noocaasa ayaa arliga ku daboolan oo waa meel anwaar ilaahay iyo calaamadihii waaweynaa ee rabbi ay ka muuqanayaan wey meel la yaable wey meel la sifayn kara maaha maa zaaqa markaa nebiga calayh salatu slam waxaa la yidhi sidaasoo ay tahay halkaasoo ilaahay geeyey tabaaraka wa tacaala maa zaaqa ma lexleexanin oo ma baydhin albasaru araggiisii intii loogu talagalay uunbuu eegayay yani waxaa taqaanaa haddii qofku meel la yaab le u yimaado madaxtooye bini aadamkan meelahooda waaweyn boqorada iyo dawladaha iyo meel la yaable haddaad timaado dee qofka miskiinka sidan baa kasoo harhaysa sidan marna aggan weegaya marna aggan weegaya wuu yaabaya muxuu eegaa muxuu ka tagaa laakiin nebiga alay sala sla sidaa maaha maa zaaqa albasaru araggiisii xaggaana ma eegin xaggaana ma eegin wamaa daqaa ma xadgudbinoo ma dha ma tallaabin oo meelahaan loogu talagelin xaggaana ma sii eegin balaagada markii hore waxaa la maa dalla saaxiibukum saaxiibkiinu ma lunsana oo xaggii cilmigiisii waa la nasahay oo waxaa laga nasahay dalaal iyo jahli wamaa gawaa mana baadiyoobinoo xaqii intuu gartay kama lumin taana camalkiisii baa waxaa laga nasahay hawaaya iyiyo baadinimo iyo inuu baydhsan yahay wamaa yandiqu cani ilhawaa waxaa la yidhi hadalkiisiina maxaa laga nasahay hawo hawo kuma hadle waxyiba ku hadla wama wama maa kadaba alfa-aadu baa la yidhi ya qalbigiisiina ma been sheegin oo been iyo wa inuu wax aan aanu arag inuu istusay taasina ma jirto oo qalbigiisi baa laga nasahay maa zaaqa albasaru baa la yidhi araggiisina maxaa laga nasahay araggiisina waxaa laga nasahay zawaqaan iyo waxa weeyaan zayq iyo iilasho iyo inuu dhinaciyo u leexleexday wamaa daqaa mana xadgudbin marka waa ammaan meesha u dambaysa deganaan iyo wax aan yani makhluuq ilaahay oo kaleba aanu awoodi karayn oo rabaadatu jacshi ah oo deganaana oo akhyaarnimo ah oo qalbi adkaana oo taxamul iyo dulqaadashaa ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu siiyey maa zaaqa ma leexanin albasaru araggiisii ma leexleexanin oo ma milicsan meela aan loogu talagelin wamaa daqaa mana tallaabin laqad ra'aa waxa uu arkay min aayaati rabbihi marka min aayaati rabbihi waxaynu ka dhigaynaa mafcuul bihi min aayaati rabbihi rabbigii aayaadkiisa ayuu arkay alkubraa ay alcidaama alkabiira ee waaweynaa tii ugu weynayd ma arage wuxuu arkay aayado waaweyn buu arkay laakiin laakiin wax kasii weyni waa jiri karaan ma waa jiraan aayado kasii waaweyn waa jira marka taas intaasi waa sanadkii sidii qur-aanka uu soo qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaasuuna nebigu qur-aanka iyo waxyiga ku helay habeeninina waa saaxiibkiin sidaasaa lagu yini marka waxaa loo soo noqonaya marka kufaartii qaala lahu tacaala ilaahay waxa uu yihi afara'aytum bal ka warrama allaata sanamka laata la yidhaahda ka warrama waalcuza sanamka kale ee cuzo la yidhaahdo ka warrama wa manaata ka kale maanaata la yidhaahdo ka warrama athaalithata ee saddexaad oo allaata iyo alcuza bay saddex ku tahay alukhraa ee hoosaysa ama liidata bal ku warrama haddaba idinku asnaan baa ku warwareegeysaan oo aada leedihiin diintii u beenayseene nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu waxyiga u soo qaatay oo loogu soo waxyooday oo uu rabbigii iyo maxaanku dhahdaayey uu kula kulmay iyo marka muranka halkaa ku jira saxaabada isku khilaaftay nebi maxamed rabbigii ma arkay mise mayna arag qowlka raajixa un baynu iska soo qaadanay oo waxaan la arkay inay malag tahay sidaana waxaa aaminsanaa saxaabadii waaweyneyd caaisha iyo cabdullaahi ibni mascuud iyo ay ka mid ahaayeen ayaa sidaa ma garanaysaa maalinka maanta abudar iyo saxaabo waaweyn marka ibnu cabbaasii qoley hogaaminayna waxay dhahdeen wuxuuba arkay oo la kulmay rabbigiibuu la kulmay oo arkay laakiin nebigu calayhi salatu slam markii caaisha weydiisay waxay tihi anaa weydiiyeyoo waxaan ku yidhi rabbigaa ma aragtay habeenkii markii lagu dheelmiyo nuurun annaa araahu waa nuureysaan u arki karaya awoodda aan ku arki kara malihi saasay ifka marka la joogo lama arki karo lakiin malaa'igta ayaa ilaahay waxaan leeyahay aakhira ayaa muuminiinta ilaahay awood siinaya ay ku arkaan rabbigood marka qowlkaas kii uun malagga ku saabsanaa baynu iska soo qaadanay tafsiirka marnay saasaynu marnay laqad ra'aa wuxuu arkay min aayaati rabbihi lkubraa buu arkay afara'aytum ka warrama baa lay allaata ba halka laata la yidhahdo marka idinku waxaana ku warwareegeysaan asnaamta ah bal ka warrama sanamka laata la yidhahdaa wuxuu ahaa dhagax qoran wuxuu yaalay daaif magaaladan daaif la yidhaahdo ayuu yaalay waxaa caabudi jiray faqiif nimanka la yidhaahdo iyo ciddii la xulafaah marka halkaasoo waxay u sameeyeen guri bay u sameeyeen daahiyana way ku xidheen shaqaalena waa u sameeyeen maxaa la khaliif miyaa lada kuwan xabaalaa joog jooga maxay soomaalida ku magacooda ya sadano waa waa carabiga eh xawaalaha kuwa joogay dadka had jeer siyaarada ay ka qaadan maxay taraa soomaal muriid muriidku waa kii sheekha muriidka u ahaaye almuhim khaliif iyo waxaa tidhaahdaba kuwo waxaan ku arki jiray koonfurtaas malaa waqooyigu hadda uma badne kuwa iska jooga xabaal xabaal baa meel ka dhisan qudbi baa ka dhisan mid baa iska joogaba ku shaqaalaba ku ah oo dadka wixii u tagana wax ka qaado oo wax uga warramo oo yidhaahdo waa laguu duceeyey oo qaar waxay dhahdaa sheekuba kuma ogolo waa soo celiyaayo oo sheeka aanu galo oo hadda sheekh ber hore dhintay sugaayo waa soo weydiinaya xabaashu dhex gelaya dabeedna insoo noqon sheekh wuxuu isoo gelay ninka mar marka ka kaas noocaasa sadano sadano carabi oo dhas marka kuwa noocaas oo kala ah ayay lahaayeen daahiyo iyo sadano iyo shaqaale ayay lahaayeen waxna waa loo soo hadiyeyn jiray daa'if baa lahayd taqiif nimanka la yahdo iyo nimanka maaragtay wixii la la la xulafa ah ibnu cabbaas laakiin isaga wuxuu leeyahay wuxuu ahaa asalkiisi nin buu ahaa sidaad wax badan aad aragteen oo isagu wuxuu akriyey allah ta allah ta ta buu wuu shaday afaraytum allah ta marka allah tu waxa weeyaan kii saloolka intuu sareenka iyo shaciirta iyo intuu saloolo dabadeedna daqiijiyo oo daqiiq buda'a ka dhigo ayuu subag ugu ugu dari jiray xujaajta marka xaggaa ka imanaya uu soo siin jiray markaasuu koob uu daqiijiyey oo maaratay sharaabahoo subag iyo waxlahoo ayay isku soo dhufan jireen markay soo abaydna ila waa waa masaafiniin waa xujaaji waxuma haystaane markay soo cabbaan bay xoog bay ka heli jireen awood markaasay dabadeedna dawaaf kacbada iman jireen boqol kilomitr oo dhodhow bay isu jiraan dawaaif iyo maka markaasay ku dawaafi jireen markaase ma gaajoodaan markaase waryaha kaa wixiisa waxbaa la socda ninkaas waa awliyo waa khatar ninku waxaa uuna soo siiyey cunto uda cunto qura maahay waa khatar markii dambe markuu dhintayna meeshii dhagax uu yar fadhiisan jiray bay dabadeedna wayba qoreen oo dabadeedna isagii ayay caabudeen isagii xabaashiisii bay caabudeen oo xujaajtii ninkii wax siin jiray markii ay meeshii uu ka baxay marka ay soo maraan ayay yidhaahdaan kii awliyad ahay saloolka inoo qooshi jiray baa halkan ku dhintay marka halkaasu isagu nin buu ahaayo allaatu ayay ayuu akriyay oo way shideen marka almuhim qoladaa daa'if halkaas ku yaali walcuza cuzana waa ka sokeeyeyo waa daa'if iyo maka u dhexeeyey oo iyaduna waxa weeyaan nakla meesha leehda ayuu ku yaallay isagana waxaa caabudi jiray quraysh iyo iyo xulafadooda oo waa kii abu sufyaan ku faarayay maalintii maalinkii uxud lanaa cuzaa walaa cuzaa lakum waa kii lahaa annagu cuzaa naga dambeeyo cuzaanu leenahay oo aanu maaragtay magan gelaynaa idinkuna cuzo ma lihidin allahu mawlaana laa mawlaa lakum walaa mawlaa lakum waa tii nebigu lahaa ku dhah markaa quraysh baa ku faanaysid wamanaata manaatana xaggan maka qudayd meesha la yidhaahdo ayuu yaallayo madiine iyo maka ayuu udhexeeyayo iyana waxaa xajka ka soo xidhan jiray reer aws iyo khasraj iyo qudaaca iyo qoladaas ayaa ka soo xidhan jiray xajka oo qoladaasaa caabudi jiray aws iyo khasraj isna manaata la yidhaahdaayo isna halkaasuu ku yaallay marka waa la burburiyey markii saddexdan baa ugu waaweynaa asnaamte oo qur-aanku sheegay laakiin kuwo kaloo badina waa jireen marka nebigu alay sla slam maka markuu qabsaday ayuu burburiyey alcuza cuza ninka loo diray mataqaanaa waxaa loo diray abu sufyaan abu sufyaankii lahaa lanaa cuza walaa cuza lakum iyo khaalid binu waliid ayaa nebigu yihi alayh salatu slaam soo burburiye idinku cuzo soo burburiye markaasay tageenoo waa kii saddex geed bay ahaayeenoo gob ah markaasuu jarjaray meeshii jarayo markii dambe haddana yidhi nebigu ku noqo khaalid sida dabaraani u wariyey waa mursal laakiin sida kale sanadku waa u saxiix markaasuu yidhi orodoo ku noqo dabeedna wuu ku noqday oo meeshii dabeedna kuwiibaa ku qayliyey oo cuzow soo baxo dabeedna naag timi qaawan baa ka soo booday meesha oo timi habar qaawan oo curyaanada oo haddana timihiina sii kala daysay oo ciidda isku shubaysa wejiga iskaga shubaysa ayaa meesha ka soo booday dabadeedna seeftii buu ku lama walaace waa khaalid bin waliide seeftii buu ku dhuftay dabadeedna yaa cuza kufraanaki subaan kufraanaki laa subxaanaki innii ra'aytu laha qad ahaanaki waa kii yidhi beytkaas kolley khaalid bin waliid inuu tiriyey dabaraani baa wariyey siyarka kalena way qorayaan ta kale marka laatan waxaa loo diray muqiira ibnu shucba ayaa loo diray marka waa kuwa kuwa rabbi sheegayaa afara'aytum ka warrama bal allaata ka laata la yidhahdo marka sidaan loo takfiifiyo waxay noqonaysaa allaah iyo allaah iyo allaat labada waa la isugu waqfin karaa waxa weeyaan allahu oo ay ta'niifiyeen weeyaan walcuzaana waa ta'niisu min alcaziiz allihii casiiska habay alcuzaa yidhaahdeen marka wax daran oo isaa ka dhigeen weeyaan waa manaa manaa isaguna iyo manaa-ana way yidhaahdaan odhan jireene xoolaha lagu qarayo darnaan badnaanta ay badan yihiin baa manaha loo yidhi bay idhahdeen oo iminka likatrati ma yuhraaqu min addimaa sida minaba mino loo yidhaahdo oo mino mino waxaa loogu bixiyey dhiig badan baa lagu daadiyaa marka kanna waxa weeyaan dhiig badan baa lagu qari jiray waxbaa qurbaan baa loo keeni jiray marka bal waxaana waxay tarayaan ka warrama afara'aytum ka warrama allaata waxaana laata ula baxdeen iyo walcuzaa iyo wamanaata manaato ka warrama athaalithata ee saddexaad iyadu al-ukhraa ee hoosaynta badan oo marka kuwa kale loo eego way ka hoosaysay culimmada qaarna waxay leeyihiin afara'aytum laate walcuzaa al-ukhraa wamanaata haalitha bay ahayd laakiin fawaasisha qur-aanka dartiibaa oo iminka al-ukhraa waxaa noqonaysaa alcuzaa afara'aytum laata walcuzaa alukraa wamanaatana ahaalitata bay noqonaysaa laakiin taas inaga nadimga saasuma khilaafi karayno qaala allahu tacaala alakum maydinka ayaa idiinsu alakum maydinkaaleh addakaru labka maydinkaaleh walahu isagana alunhaa mandhidiga ayuu leeyahay tilka taa iyada ahayd qismatun qayb weeyaan qaybtaasoo diiza jawr ah oo aan cadaalad ku dhisnayn in hiya ay maa hiya ma ahaanin magacyadani asnaamtu ma ahaanin ilaa asmaa'un magacyo mooyaane magacyadaasoo samaytumuuhaa a magacowdeen ay samaytum bihaa idinka ayaa maga samaytum bihaa ee idinkaa ku magacaabay antum idinka iyo wa aaba'ukum aabayaashiinba al asnaama magacyada u bixiyey oo allaata iyo walcuze iyo wamanaata iyo waxaa iskala baxdeen oo magayaa magacyaa weeyaan maa anzala allahu alle ma soo dejin biha iyada min suldaanin xujo uma soo dejin in yatabicuuna raaci maayaan wixii bixiyey magacyadaa iyo wixii la midkaa ila danna malamale mooyaane iyo wahmi ayuunbay raacayaan iyo wamaa tahwaa wixii ay jeclaysato al anfusu nafuhu ay jeclaystaan nafdu ay jeclaysato walaqad jaa-ahum waxaa u yimid min rabbihim xagga rabbigood waxaa ka soo gaadhay alhudaa hanuun baa ka soo gaadhay hanuunka inay raacaan weeyaan marka sidaasi ayaa waxaa la leeyahay alakum mudakar waxaa lagu maagayaa macnaha haddii aad eegtaan xagga maalinka maanta ah waxay waxyaabaha yidhaahdeen waxaa ka mid a almalaa'ikatu banaatullah oo alle carruur buu leeyahay carruurtiisuna waa gabdho waxaana la yaqaanaa carabtu marka xaggooda laga eego gabdhaha iyo wiilashu waa horta waa isku mid labaduba way fiican yihiin laakiin carabtu marka laga eego gabadhu waxay u ahayd geeri bay u ahayd waa garanaysaan qur-aanku siduu u sheegay tii geerida u ahayd ee iyagu ay ka dhimanayeen ee ay nolosha ku aasayeen bay yidhaahdeen ilaahay gabdhuu leeyahay waxbuu dhalay waxa u dhalayna waa gabdho iyaguna wiilal bay doorteen marka bal taa ka warrama taasu waa qayb xun oo cadaalad darre ku dhisan hadday iminka makhluuq wax wada qaybsanayaan haddaad tidhaahdo aan wax wada qaybsanno qof bini aadano kula siman oo aniguna wiilal hay dhasheeno wiilal baan leeyahay adiguna gabdho un qaado cadaaladaasu sidee bay ahaan lahayd markaad makhluuq wax wada qaybsanaysaan tii oo sidaasbay ilaahay khaaliq ahaa bay yidhahdeen maya ee gabdhuhu leeyahay isagu anaguna wiilashaan leena marka xataa bal caqligoodii baa loo tanasul wey caqligoodii baa loogu imanaya waxaa laleeyahay alakum ma waxaad leedihiin addakaru ma labkaad leedihiin oo idinku wiilaalbaa dhashaan oo wiilashaa jecelshihiin miyaa walahu ilaahayna al untaa mandhidig buu leeyahay oo gabdhuhu dhalaa miyaa bal ka warrama tilka taas idan hadday sidaa tahay oo idinkii xataa bini aadan iyo makhluuq kale ah wax wada qaybsanayn lahaydeen qismatun qayb weeyaan qaybtaasoo diisa jaa'ira ah oo jawn iyo cadaalad darro ku dhisan rabbi tabaaraka wa tacaala lam yalid walam yuulad walam yakun lahu ilaahay kufna ma laha weladna ma laha in hiya ay maa hiya ma ahanin ilaa asmaaun magacyo mooyaane wax kale ma ahanin waxaana la bixdeen magacyo mooyaane magacyadaasoo samaytumuuhaa a bixiseen idinkaa iska bixiyey asnaamtanna idinkunbaa yidhi waa sanama waa ilaah yidhi magacna waxba ma taro haddaad shayga magaca ka bedisho iminka haddaad tidhaahdo miiskani waxa weeyaan waa seef seef weeye dee waa seef seef baad iska tihi lakin dee seef ma noqonayo waa magac magac adigo aad iska keentay weeyaan marka asnaamtan iyo waxbay tarayaan iyo shafeeca ayay leeyihiin waxa weeyaan waa waxaad iska bixiseen oo magacyo un afka kaga dhawaaqdeen weeyaan iniya ay maahiya ma ahaanin waxyaabaha musamayaadka aad bixiseen iyo asnaamtan iyo ilaa asmaa'un magacyo mooyaane magacyadaasoo samaytumuuhaa a magacowdeen ama samaytum bihaa a ku magacowdeen antum idinka iyo wa aabaa'ukum aabbayaashiin iyo awowayaashiina a ka soo gaadheen al asnaama asnaam baa ku magacowdeen oo magacyo waa asnaam baad tidhahdeen oo waxbay taraan waxbay shafeeco qaadaan waka maa anzla allahu ilaahay uma soo dejin biha iyada min suldaanin xujo uma soo dejin in yatabicuuna ma raacayaan dadkani sidaa yidhi ila dana wahmi iyo mala mooyaane iyo wamaa tahawaa wixii ay jeclaato al anfusu nafuhu waxay jeclaato mooyaane wax kale ma raacayaan waxay naftoodu jeceshahay mooyaane walaqad jaaahum waxaa u yimi min rabbihim xagga rabbigood alhudaa hanuun baa u yimi qaala lahu tacaala am lilinsaani maa tamanaa bal iska daa arrintaasi amta bal baad ku macnayn a lilinsaani insaanku ma wuxuu leeyahay maa tamanaa waxa uu jeclaystay miyuu leeyahay insaanka ma waxa uu doonaya naftiisa uun ay ka hesho ay ee uu iskaga yeydiisho isagoo meelaha iska fadhiya walaa waxay waxaasaan rabaa ma waxay waxaasaa dhacaya ma waxaas uu leeyahay ma laha taa iyada ah falilaahi alla ayay u sugnaatay alaakhiratu aakhiradii dambe ilaahay baa leh sida uu ugu talagalay bayna u dhacaysaa cidduu doonaya ayuuna siinayaa waluulaa tan hore adduunyadana ilaahay baa iska leh oo wixii uu sharciyeeyey in lagu socdo mooyaane waxay naftu jeclaysataa ma jiro marka insaanku tamani buu iskaga socdaa imika waxaan ma jiraan waxaan baan helayaa kan baa ii shafeeca qaadaya kan baa lagu gaadhayaa isagoo meelaha iska fadhfadhiya maaragtay tamani iska samaynaya marka taas ma dhacayso adduunyadana isagu ma laha haddii qof wale waxa uu tamaniyo iyo waxa uu jeclaysto le uu helayo adduunyaduba dee waa arkaysaan xataa sidaa may ahaateen ya innaga meelaheenna dadka waxaa le meelaha ku qayilaya meelaha iska fadhiya markuu qaadkiisa yar iska furto ee uu bahal bahalka ku dhufto waxyaabo badan buu waxaa weeyaan baa lay ku yidiishaa waxbuu dhisaa baa le daaruusaa udhisa daaruusaa udhisa wma nayluhu maaalib btamani walakin tukhadu dunya khilaaba sidii shaacirkii axmed shoogu yidhi dee adduunyaduna tamani kuma dhisna halkaa intaad iska fadhiisato haddaad tidhaahdo waxaaya waxaasoo aad wax iskaga calculation aad iska samayso aan waxbaba ku dhisnayn oo ficilba aanu raacayn oo meela loo soo marin deen adduunyada nin walba uu jeclaan laha inuu isagu boqor ka noqdo meeshaba inuu k ugu taajirsanaado inuu ugu cilmi bato inuu maaratay janno yeesho wax yeesho waa iska jeclaan laha laakiin insaanku miyuu leeyahay wuxuu tamaniyo maya am bal iska daaya alil insaani insaankii ma waxaa u sugnaaday maa tabanaa waxa uu tamaniyo oo waxa weeyaan kuwani waa asmaa oo waxa weeyaan waa malaa'ikatullaahi oo kuwan waa asnaam oo ilaahay baa ka raali oo waa shafeeco qaadayaanoo cibaadadoodu waxbay taraysaayo aabbayaashaya ayaanu ka soo gaadhnayo aabbayaasha in rag waaweyn oo caqli badan bay ahaayeen oo odayaal ahoo madax ahoo waxa ay garteen ee ay u samaysteen ay ku caabadayeen bay ku arkeen iminka waxa weeyaan waxaad arkaysaa badanaaba dadkeenna odayaal dee waqti iska duruuf adag baa lasoo maray haddii jeer oo muslimiinba ha ahaadaan odayaashiina ilaah khayr ha siiyo odayaashii soomaalida dhalay muslimiin bay ahaayeenoo magii waa ku dadaaleen islaamnimadii iyo haysadkoodii iyagoo aan cilmi badan iyo wax badani jirin aad bay u dadaaleen haddana dee nolol jaahiliya ka jirto isboob ah oo la isdhacayo oo la isdilayo oo dhiigooda isbanaystee waxaad arkaysaa iyagoo ku faraxsan al hebel baa abbaanduule ahayo intaasu ka dilayo intaasoo reer hebel baan jihaad lagu qaadayo digada laga dhigayo hadda waa qabaailka muslimiinta xoolaha kala dhacaya markaasay jeclaysanayaan oo ku faanayaan hebel baa meesha ka abbaanduule ahayo bela buu ahayo intaasu xoolaabu dhacayo kaasuu duujiyeeyo kaasuu marka inaad tamaniga noocaasa aada iska jeclaysato wixii aabbaha iyo awoyaashaha kusoo dhaqmeen oo aad niyad wanaag u hayso dee waa qalad dembigoodi baad la wadaagsanaysa adku hadda cilmigii waa ku soo gaadhay wixii jihaaday wixii kalena waad kala taqaanaa odayaashay inaad tidhahdo way isku jihaadayeen waa qalad weeyaan marka wixii ay naftu jeclaysato iyo wixii bini aadamku uu tamaniyo inuu iska helayo maaha ilaahay baa meeshan iska leh weli falilaahi ilaahay unbaale alaakhiratu aakhirada dambe ee jannada iyo naarta isagaa samaystay cid buuna ugu kala talagalay camalkii lagu gelayeyna wuu caddeeyey adduunyada marka la joogo waluulaa iyo tan hore adduunyadaba qaala lahu tacaala wa kam min malakin wa kam badana min malakin malaa'igi badana malaa'igtaasoo fi samaawaati samooyinka joogta oo samooyinka ku sugan oo malaa'ig wacan oo ilaahay ka raali yahay oo samaawaadka sare ku sugan malaa'igta laa tugni aanay deeqaynin dhe aanay taraynin shafaacatuhum shafaacadoodu shay-an shayna aanay tarayn xataa haddii ay shafeeco qaadaan shafeeco qaadkoodu aanu waxba tarayn iyagoo haddana malaa'iga iyagoo samada ku sugan ilaa min bacdi an ya-dana allaahu intuu ilaahay idnay mooyaane intuu ilaahay oggolaaday mooyaane kadib macnaha markii ilaahay oggolaaday kadib mooyaane shafaacadoodu tari mayso waxba liman yashaau cidduu doonayo u oggolaaday oo u shafeeco qaada yidhaahdo oo u yardaa oo ka raalli noqday wa kam in badan kaiiran intaa badan oo min malakin malaa'iga hadda malagana wuxuu ku dhacayaa un jamac jaa rabuka wlmalaku safan safan marka waxa weyaan jamac buu ku dhacayaa min malagin malaa'iga malaa'igtaasoo fi samaawaati samooyinka ku sugan laa tuqni badana badanaa intaanay deeqaynin shafaacatum shafiicadoodu shayan waxba aanay deeqaynin macnaha waxba tari mayso waa shafaaca hadday sigahan shafaaco qaada xataa waxba ma tarteen ilaa min bacdi an ya-dana allahu intii ilaahay idnay mooyaane kadib intii ilaahay idnay kadib uun ciddii uu yidhaahdo u shafeeco qaada adiguna shafeeco qaad kaana u shafeeco qaad markaas waxbay taraysaa liman yashaau cidduu doonayo oo wayardaa uu ka raalli noqday marka idinkuna asnaam xumxuuna halkan iska taaloo qoriyaa oo idinku aa gacantiina ku samayseen baad tidhaahdeen way shafeeco qaadaysaa ina aladiina kuwii laa yuuminuuna aan rumaynaynin aan rumaysnayn bilaakhirati aakhiro la yusamuuna waxay ku magacaabayaan almalaa'ikata malaa'igta waxay ku magacaabayaan tasmiyata alunhaa mid dhidig magacowgeeda ayay ku magacaabayaan oo waxay sheegteen mushrikiintii ana almalaa'ikata banaat ullah iyo wa annahum inaasun malaa'igtu waa gabdho ilaahay waana dhidig yihiin bay idhaahdeen ashahiduu khalqahum ma iyagaa maalinkaa maanta ogaa markii la abuuray satuktabu shahaadatuhum wajacaluu malaa'ikata aladiina hum cibaadu raxmaani inaasan malaa'igtii addoommada ilaahay in la odhan jiray waa addoommo ilaahay ee dhidig iyo labtoodna aan lagu tilmaamaynin ayay waxay ka dhigeen oo ku magacaabeen inaasan dhidig weeyaan bay idhahdeen oo waxay dhahdeen waa dhidig waana waana banaatullaahi bay idhaahdeen oo ilaahay bay u nisbeeyeen marka taasi iimaan la-aan baa ku keliftay ina aladiina kuwii laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhire aan rumaynaynin layusamuuna way magacaabayaan almalaa'ikata malaa'igtii waxay ku magacaabayaan tasmiyata alunhaa magac dhidig ayay ku magacaabayaan wamaa lahum ma laha bihi magacowgaa min cilmin cilmi ma laha cilmi ma laha waxa ay iska magacaabeenna cilmi kuma dhisna wax cilmi ku dhisan maaha in yatabicuuna ay maa yatabicuuna ma raacayaan ilaa danna mala mooyaane wax wahmi ah oo aabbayaashoodii wax saas ay ka soo gaadheen oo aan xaqiiqo ku dhisnayn wax sidaasa mooyaane wax kale raaci maayaan wa ina danna maluhuna laa yuqni ma faa'iideeyo min alxaqi xaqa xaggiisa shay-an waxba kama faa'ideeyo waxba ma faa'iideynayo meeshu xaqa isma taagi karo waina danna maluhuna laa yuqni ma deeqo macnaa ma faa'iideeyo min alxaqi shay xaqa hoos sugan shay aan wax mala ah oo aan cilmiba ku dhisnayni malo maaragtay malo awn ah oo wahmi iska ahi laa yuqni ma faa'iideeyo min alxaqi aqi xaqiisa shay-an waxba kama faa'iideeyo mar hadday sidaa tahay fa acrid jeeso canman tawallaa ciddii jeesatay iskaga jeeso adiguna can dikrinaa dikriga iyaga ka jeesatay oo qur-aanka iyo waxyaabaha uu sheegayo ayay iskaga tageen oo waxay dha halkaa inaga dhiga horta qur-aanka halkaa inaga dhiga diimahan halkaa inaga dhiga oo walam yurid aan doonin ila alxayaata noloshii mooyaane addunyaa ee dhowaatay mooyaane aan wax kalaba doonaynin dadkan iyaga ahi ma doonayaan adduunyada weeyaan adduunyada adduunyadaas ayay doonaya l adduunyada iyo waxaynu indheheena ku aanu ku arkayno aan shaqayso aan horumarin adduunyadeenna aan horumarsano intaynu noolahay aynu sugaanaysa in isaga noolaano waxaynu doonana aan samayno ee barwaaqana aan ka dhigno aan ma kaa laakiin aakhirada xaggaa horta iyada inaga daaya dee maba jirteen marka afa acrid ka jeeso caman tawallaa ciddii jeesatay can dikrinaa qur-aanka iyaga ka jeesatay ee diinta iyada ayay ka jeesteen walam yurid mana doonin ila alxayaata noloshii mooyaane noloshii adduunyaa ee dhoweyd uunbay wax ku dhisan yihiin marka iyaga waxaa ku dhisan yihiin oo cilmigoodiiba ku dhisan yahay adduunyada iminka haddaad eegto wararka adduunyada iyo khabarada adduunyada iyo shirarka adduunyada iyo macal kuwa muslimiintu samaynayaan inta badan wax arkay shir diimeed arki mayse ma ku maqashan idaacadaha shir xagga diinta ku saabsan oo leeyahay aakhirada dadka ha loo wanaajiyo oo sidii diintuna ku hagaagayso dadka jannada ay ku geli lahaayeen oo jannada ay dadku ugu shaqaysan lahaayeen oo diintooda ku wanaagsanaan lahayd ma maqlaysa khabarka noocaas adduunyada ka maqli mayse macal wadamada islaamka waxaa la leeyahay horumarka iyo sidii wax loo heli lahaa iyo sida loo noolaan lahaa iyo siday dunidu u dhismi lahayd iyo ya waad yaabaysaa waddanka ayaan waxu qabanayaa waddankayga ayaan waxu qabanayaa dadkayga ayaan waxu qabanayaa waxqabadkaasu diinta kuma jirto maalin dhaweyto gabdhaha soo baxay oo gabdho madaxnimada doonaya imka soomaaliya u sharaxan baa jira oo yidhi diintana halkaa inaga dhiga oo waxyaabo iminka dee la soo baxay yaab qaba oo doodaya sheekh la yidhahdo nuur baaruud ilaahay khayra siiye ayaa idaacadda b b c da kala kala kala doodaya waa maqlaysa maalin dhaweyto jumcihii dee markaasuu yihi naaqisaatu caqlin wadiin baa tihi buu yidhi naaqisaatu caqlin wadiin xadiiskii nebigu soo qaatay diintiinuna waa nusqaan caqligiinuna waa nusqaan madaxay gacmaha saareen qaylay ka taageen sheekh horta naaqis waa caqli waxaas iyo diin iyo caqli caqli caqli waa kaamil aan waddankaan waxu qabanaynaa dadkaan horumarinayna bababababa dee uu sheekh uu ku dhalaaliyey wuxuu yihi mashruuc gaala soo soo dabada ka soo riixaysa baa soo qaadateen mashruuc annagana lagu soo bixiyey oo gaaladu dabada ka soo riixayso oo la yidhi naagaha meesha naagaha xukumeen oo naaguna weliba gaalnimaha ku xukumeen ayaa dabada wadna ma doonayno dee waxaan ku idhi sheekhii waddinadu ka dhiga ilaahay khayra siiyo marka waxaa noocaas oo kale ah in wax la maqashiiyo ee dee diintii la maqashiiyo diintii cod dheer lagu sheego waa loo baahan yahay laakiin haddii dadka ay iska huwadaan dhagaa huwadaan oo dushooda lagu shaxo inagu kelmaddeen horta kelmadda muslimiintu waa ina baxdaa diintana waa in lagu ictisaasa oo la sheegalaya diintu saasay qabtaa aakhiraday xoog saaraysa adduunyada ma saaraysaba adduunyada waa khubiskaasi haddaadan xoogaas ka sii cuncunto dee iska tagto maxaa adduunyada maxaa laga ya maxaan kaga lulmooday adduun lumaya weeyaan waaba iska lumayaa markaa faacrid ka jeeso caman tawallaa midkii jeestay adiguna iskaga jeeso can dikriha qur-aanka igaga tegey oo walam yarid aan doonin ilal xayaata noloshii mooyaane adduunya cilmigiisa dhanba iyo waxqabadkiisa iyo fekerkiisa iyo hadalkiisa iyo qorshihiisa wuxuu ku salaysan yahay adduunya bes aakhirana xisaabtaba uguma jirto daalika kaasi mablaquhum yoolgaadhkooda weeyaan min alcilmi cilmiga halkay ka gaadheen waxaa weeyaan waa adduunyo daalika kaas adduunya ka hadalku mablaquhum yoolgaadhkooda weeye meeshii ay ka gaadheen min alcilmi cilmiga ka gaadheen waa in adduunyo un laga hadlo oo adduunyo un la faaleeyo oo adduunyo un la horumariyo ina rabbaka rabbigaana huwa isagu aclamu waa og yahay biman dalla ciddii luntay can sabiilihi waddadiisa ciddii ka luntay waa og yahay wa huwa aclamu waa og yahay biman ihtadaa ciddii hanuuntayna waa og yahay labadaana waa kala yaqaana rabbi ka adduunyadan ku hanuunsan ee aakhiro u socdaa iyo ka adduunyadana qura ku koobsaday ee cilmigiisu aanu adduunyada dhaafsnayn labadaa rabbi waa kala og yahay hadduu kala og yahayna waaba kala xisaabin doonaa walilaahi ilaahayna waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samooyinka waxaa ku sugan iyo wamaa fil ardi waxaa dhulka ku suganba isaga ayaa abuuray oo sameeyey wuxuuna u sameeyey liyejziya inuu abaal mariyo alladiina kuwii inuu abaal mariyo asaa-uu camalka xumeeyey iyo caqiidada bimaa camiluu waxay camal sameeyeen ku abaal mariyo hadhow aakhiro oo wayejziya uu abaal mariyo alladiina kuwii axsanuu wanaajiyey camalka iyo caqiidada wanaajiyeyna bilxusnaa janno uu ku abaalmariyo sidaasaaba ilaahay u sameeyey ilaahay samada iyo dhulka waxa uu u sameeyey inuu maalinkaa maanta abaalmariyo ciddii wanaag samaysay adduunyadana ku abaalmariyo wanaaggoodii tii xumaan samaysayna ku abaalmariyo markaa welilaahi ilaahay bay u sugnaatay maa fi samaawaati waxa samada ku sugan baa u sugnaaday wamaa fi lardi iyo waxa dhulka ku sugan maxaa loo abuuray marka liyujziya aladiina asaaw arrintani arrin aad iyo aad u weyn weeyaan wallaahi haddayna qofkii rumaysanaya waa arrin aada weyn waayo miskiinkaaga in yar sooma adarga bini aadamka meelahan orordaya waxaaba loo abuuray dhulka aad arkayso iyo cirka aad arkayso iyo waxaa adduunyada sidaa isugu qoofalan in adiga keliya lagugu soo imtixaano waddada aada soo marto oo ama camal wanaagsan soo samayso ama camal xun soo samayso taasaaba loo abuurayba marka insaanka inuu iska orordo yidhaahdo adduunyada iyo yidhaahdo adduunyada ka sheekeeyo qura dee ka waran miskiinkanow adiga waa arrin fakir kuu keenaysa arrintan ma dhulkan iyo cirkan iyo qoraxdan iyo aflaagtan iyo badahan iyo adduunyada ma anigoo quraaba lay abuuray miskiinkaygan oo waxaaba loo abuuray liyazia aladiina asaa-uu bimaa camiluu wayazia aladiina axsanuu bilxusna marka miyaana ahayn arrin aad iyo aada looga fekero xaqaa'iga maaragtay nin sheekh oo selafkiia ka mid a odhan jiray adduunyada ninkii rumaysan aakhira ninkii rumaysanina waa nacas kii kalena dee waaba gaaloobey oo muxuu nacas ku naga ka rumaysani dee ma camal falayo sidii laga rabay ma shaqaynayo welilaahi ilaahay bay u sugnaatay maa fi samaawaati samada wixii ku sugan oo dhan buu abuuray iyo wamaa fi lardi xaq buuna ku abuuray liyejziya aladiinana buu u abuuray inuu abaal mariyo kuwii asaawuu xumeeyey wixii ay xumaanta caqiidadii iyo camalkii bay xumeeyeen bimaa camiluu wixi ay sameeyeen inuu ku abaalmariyo oo wayejziya uu abaalmariyo aladiina kuwii axsanuu wanaagga sameeyeyna bilxusnaa uu ku abaalmariyo halkaasaynu maanta iskaga joojinana wallahu subxana wa tacala aclam